dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta ay dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayey su'aalaha ay dhegaystayaasha ku xidhan rediyo ergo noogu soo duubayeen nambarka gaaban ee laba eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurta gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhexbaxo su-aalihii ay dhegaystayaashu noo duubeen iyo jawaabaha uu ka bixiyey cabdilmuncim alo magaceedu waa cabdilaahi cabdi alax oo joogo degmada waadari ee gobolkani banaadir waxaan dhihi lahaa soomaaliya cudurka uu ku faafay balse daawadiisa ma hayno waxaan weydiinayaa in markuu qofka qabo cudurkaas weeluu biyo ku cabo haddii lagu cabo qofka hadi ku cabo ma ku dhacayaa saas ayaan weydiinayaa radio ah radio ergo asalaamu calaykum waraxmatullah
arrinta ah haddii aad koob iskula cabno qof qaba cudurka ma faafin karaa haa cudurka waxyaabaha lagu kala qaado waxaa kamid a saan sheegnay dhibcaha ka yimaado qufaca hindisada qofka oo viruska qaba oo kasoo baxa oona gala qofkii caafimaadka qabay haddii dhibcaha hadda oo koobkaas oo qofka uu ku cabay oo kusoo gaaro ama jirkaaga oo galo oo viruskiina way wadaan waad qaadaysaa viruskii cudurka covid sagaal iyo toban asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu radio ergo waxaan joogaa gobolka gedo gaar ahaan baar dheere waxaa la i dhahaa aamine cismaan waxaan dhakhtarka weydiinayaa ama ka codsanahayaa qofkii uu mar ama laba xanuunkan iska arko laba jeer ma ka horta ma iska ma badbaadin karaa mar kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ergo
su-aasha kale ee ka timid baar dheere oo ah haddii cudurka uu ugu dhaco qofka uu ku dhaco laba mar ma sameysan karaa difaac inuusan dib damuus ugu dhicin ilaa haddadan w h o ma soo saarin wax cad oo ku saabsan qofka oo cudurka uu ka caafimaado in uu sameysan karo difaac uusan markale ku dhacaynin way jiraan diraasooyin fara badan oo arrimahaas ku saabsan oo socda iyo diraasooyin kale oo ku saabsan qaab oo jirka difaaca ugu sameysan karo cudurka siiba dadka ka caafimaado cudurka sidaa ka warqabtiin waxyaabaha waxaa jir la yiraahdo antigen iyo antibody oo ku saabsan antigenka waa cudurkii ama wixii banaanka uga imaanaya jirka antibodieskana waxyaabaha difaaca uu jirka u sameysanayo antibodieska waxaa la yirahda mar haddii antigenkii reaction ay la sameeyaan ama la tafaaculaan kadib waa ay bartaan marka xigtana way dhib badnaanta way dhib badan tahay inay sidii hore oo sahalka oo jirka ay kusoo galaan oo wuxuu ku samaystaa difaac laakiin ilaa maantadan ma jirto wax diraasa oo xaqiijin karta in qofka uu ku dhaca covid sagaal iyo toban in uusan mar labaad kale ku dhacayn
assalaamu calaykum waan salaamo raadiyo wergo magacaygu waa axmed cabdullaahi maxamed waxaan joogaa caasimada galmudug gaar ahaan dhuusamareeb maxay tahay waxyaalaha looga hortegi karo cudurka coronavirus oo dadka soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay qalqalgeliyey sidee nadaafada lagu dadaali karaa sidee loo wacyigeli karaa dadku waa remiyi xoogiisu dadka miyiga jooga iyo dadka magaalada jooga waa isleeyihiin maadaama dadka miyiga jooga aysan haysan wax warbaahina oo waddan iska omis ay joogaan sidee looga warheli karaa sidee sanka loo gaarsii karaa taas waa su-aasha koowaad su-aasha labaad maxaa ninka lahaa daawo u ah oo lagu daawey karaa cudurka coronavirus su-aasha kale ee ku saabsan qaabka lagu joojinayo faafitaanka cudurka covid sagaal iyo toban waxa ugu muhiimsan oo mar walba lagu celceliyo waa nadaafadda waa in aad gacmahaaga aada dhaqdid ku dhaqdid biyo iyo saabuun biyo soconayo iyo saabuun soddon ilbiriqsi soddon ilbiriqsi haddaa aad xisaabsan karin waxaa ku xisaabin kartaa laba mar oo faatixada qur-aanka aa akhrisid mara nadiif ah ama istiraasho nadiif inaad qaatid gacantaada ku qalajisid haddii aad heli kartid alcoholna inaad alcoholka daba isticmaashid haddii aadan heli karin biyo iyo saabuunta way ku filan tahay qaabka saxdana loo maraayan inaad u dhaqdidna ay muhiim ay tahay in qofka aad ka dheeraatid hal mitir halka mitir waxaa lagu qiyaasaa ilaa saddex tallaabo inuu qofka dhexdiina aydin dhexayso waxyaabaha ugu muhiimsan oo loo dhahayo halakala dheeraado wax kale ma aha qofka haddii uu qufuco haddii qofka uu hindhiso ama haddii uu hadlo waxaa afkiisa kasoo bixi kara dhibco dhibcaha ama sankiisa ama afkiisa kasoo bixi karo dhibcahaasna waxaa dhici karta inay viruska uu ku jiro haddii dadkii hoos iskaga jiraan dhibcahaasi inay isku gudbaan saasna lagu qaado cudurkii waxyaabaha kale aan cudurka uga hortegi karno inuu faafo waxaa kamid a in laga dheeraado meelaha zaxmadda ah ka dheerow meelaha dadka iskugu yimaadaan zaxmadda ah si aada uga badbaadid dhibcahaas hadda aan sheegnay iyo dhibaatooyinka ay leedahay isdhexgalka aan loo baahnayn oo aada iskugu dhow yihiin dadka ka dheerow in indhahaaga iyo afkaaga iyo sankaaga ay gacantaada taabato saa ka warqabno waxyaabaha ugu waaweyn oo cudurka aada loogu kala qaado waxaa ka mid ah qofkii oo socdaa oo maanta miiskii ama kursigii ama walxahan oo agaar keena inuu gacantii ku taabto walxahaas oo dhici karto in qof ka horeeya asigoo ku hindhisay ama ku qufacay taas ay sababayso inuu qofkii viruska soo qaado kadibna oo indhihii ama sankii ama afkii ku taabto saasna oo viruska ugu gudbo waxyaabaha ugu muhiimsan ugu muhiimsan waxaa ka mid ah nadaafadda haddii ay noqoto inaad qufacdid ama inaad hindhistid waxaa isku daydaa inaad xusulkaaga laabtid ku qufacdid ama ku hindhistid si dadka hareerahaaga jooga ay uga badbaadaan dhibcaha kasoo bixi kara afkaaga ama sankaaga ayna kaaga nabadgalaan waxyaabaha kale ugu muhiimsan a cudurka faafitaankiisa aan ku xadidi karno ama ku ilaalin karno haddii calaamadaha aan soo sheegnay ahay qandhada qufaca madax xanuunka neefta oo ku dhibto aada dareentid fadlan gurigaaga joog isla markaasna dalbo baxda caafimaadka ka dalba in talo iyo tusaale ay ku siiyaan iyo sidii lagu caawin lahay ha faafinin dadka kula jooga gurigaaga ama dadka ku hareeraha u dhow haddii dhakhaatiirtii ama bahwadeennada caafimaadka ay kaa dalbadaan in gurigaaga aa xabsi aa ku noqotid ama gurigaaga aad dhex joogtid fadlan gurigaaga ha ka dhex bixin dadka guriga joogana waxaad ka codsataa in qol keligaaga lagu gaar yeelo ooda kasoo baxeynin muddadii loogu talagalay ee afar iyo tobanka maalmood ah intay ka dhamaysanaysa afar iyo tobanka markaad kuu dhamaad kadibna lagaa qaado waxa wixii baarisa ilaa lagaa hubinayo in aad negative aad noqotay intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka koroona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahadcelinaynaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudur daaranaynaa qaarka kale ee su-aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dhegaysta haddii ay jirto su-aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal laba oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubintan oo kale ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhaqmo awaamiirka dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag